Dawooyinka iyo raashinka dhacaya ayaa haddii ay bulshadu isticmaasho waxaa ka dhalan kara saameyn caafimaad oo waxyeello u geysan kara bulshada. Dhakhaatiirta ayaa inta badan ka diga waxyeellada dawooyinka dhacay iyo in bahda caafimaadku ay bulshada ka ilaaliyaan halista ka dhalan karta dawooyinka iyo raashinka expire-ka noqday. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala degmada Dhuuble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa haddaba ka warbixiyay saameynta caafimaad ee ay bulshadu ka dhaxli karaan isticmaalka waxyaabaha dhacay iyagoo uga digay aada u mahadsan tahay magaceega waa doctor shaafi waxaa weeye daawooyinkii iyo cuntooyinka dhaceen waa waxyaalaha ugu badan saameynta dadku u yeelo sababtoo ah waxaa laga yaabaa daawo sanadka hore dhacday oo iskafaalaha ku saaran taasi oo keenaysa dhibaato aada u badan anigu waxaan ugu baaqayaa hadda dhakhaatiirta degmada dhuubley iyo bahda ganacsiga kulli waxaan ugu baaqayaa waxyaalaha agabka dhaceen in bulshada laga fogeeyo ayadoo la geenayo meela cayibano ka fog degmada taasi badbaado u ah bulshada ku nool degmada dhuubley aniga magacayga maxamed cabdullaahi waaye dhicitaanka maxaa waaye macnaha lagala wado daawada ee way dhacday raashinkii waa dhacay meesha horta markii la yidhaahdaa ereytaanka dhicitaanka waxaa waaya wixii awood ahaa oo horta ku jirta daawada ama raashinka ayaa meesha ka baxaya oo ka nusqaamaya oo nafaqo ahaan laheyd amase daawooyin wax daaweysa ahaan laheyd ayaa agoodeeda horta meesha ka tegaysa daawada waxaa waaya agoodii laheyd ayaa horta meesha ka baxayso saas marka ay dhacday waay oo marka ayada ee cudurkii looga talagalay mid daaweynaysa oo waxtar u yeelanaysa ma aha balse haba ahaatee waxtar ay yeelatee waxay keenaysaa in saameyn weyn ay qofku ay ku reebto marka hore saad ogtihiin daawada horta waa sun waxa nool ayay dishaa oo cudurka adiga kugu jiro ayay dilaysaa bakteriyada iyo wixii looga talagalay waa wax noolo oo adiga kugu jiro saas aaweedee marka sun ay ku tahay haddii haataa aad ka qaadatid kuuraha lagugu talagalay kuuro ka badan waad ogtahay inaad ku sumoobaysa oo mataqaanaa oy waxyeele kaa soo gaaraysa marka daawooyinka badankoodna ee noloshooda way iska gaaban tahay oo xilliga agoodooda ay jiri karta waa aad ay u gaaban yahay sida kaabsoolada iyo iyo daawooyinka kaloo lamidka eba xilliga noloshooda way iska gaaban tahay haddii marka agooddii wax ku daaweyn lahayd ay ka baxdo sunna ay bahayd markii hore waad garanaysaa waxyeelada ay gaarsiin karta qofka bili aadmiga iyo xoolahaba intaba